iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee roma walaalayaalow waxaan qalbigayga ka doonayaa oo ilaah ka baryaa inay iyagu badbaadaan waayo waxaan markhaati u furayaa inay iyagu ilaah qiiro weyn u qabaan laakiinse xagga aqoonta ma aha waayo iyagoo aan ogayn xaqnimada ilaah oo doonaya inay taagaantooda ayayan hoos gelin ilaah xaqnimadiisa waayo masiixu wuxuu mid kasta oo rumaysta u yahay sharciga dhammaadkiisii xagga xaqnimada jidka cusub oo xaqnimada cid kasta buu u furan yahay waayo muuse wuxuu qoray in ninkii yeelaa xaqnimada sharciga uu ku noolaan doono iyada laakiin xaqnimada rumaysadku sidanay tidhaahdaa qalbigaaga ha iska odhan yaa samada kori doona inuu masiix soo dejiyo ama yaa yaamayska hoos u geli doona inuu masiix kuwa dhintay ka soo sara kiciyo laakiin maxay leedahay eraygii waa kuu dhow yahay waana ku jiraa afkaaga iyo qalbigaaga waxa weeyaan erayga rumaysadka oo aannu kugu wacdinno maxaa yeelay haddaad afka ka qiratid in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay waad badbaadi doontaa waayo qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada afkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta waayo qorninku wuxuu leeyahay ku alla kii rumaysta isaga ceeboobi maayo waayo yuhuudda iyo giriigtu waxba kuma kala duwana waayo isku rabbi baa rabbi u wada ah waana u taajir in alla intii barida isaga waayo ku alla kii magaca rabbiga ku baryaa waa badbaadi doonaa haddaba sidee bay ugu baryi doonaan kan aanay rumaysnayn oo sidee bay u rumaysan doonaan kan aanay maqlin oo sidee bay u maqli doonaan haddii aan la wacdiyin oo sidee bay u wacdiyi doonaan haddaan la dirin sida qoran qurux badana cagaha kuwa wax ku wacdiya waxyaalaha wanaagsan laakiin kulligood ma ay wada dhegaysan injiilka waayo isaayos wuxuu leeyahay rabbow yaa rumaystay warkayagii haddaba rumaysadku wuxuu ka yimaadaa maqlidda maqlidduna waxay ku timaadaa hadalka masiixa laakiin waxaan leeyahay miyaanay maqlin haah runtii codkoodii wuxuu gaadhay dhulka oo dhan hadalkoodiina wuxuu gaadhay dunida meesha ugu shishaysa laakiin waxaan leeyahay miyaan reer banu israa'iil ogayn ugu horraystii muuse wuxuu yidhi waxaan idinkaga hinaasin doonaa kuwa aan quruun ahayn quruun aan wax garanayn waan idinkaga cadhaysiin doonaa isaayosna waa dhiiranaa oo wuxuu yidhi waxaa i helay kuwa aan i doonayn waxaan u muuqday kuwa aan wax i weyddinayn laakiin reer bini israa'iil wuxuu ku yidhi maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo muran miidhan ah